maxamed ciise aad baad umahadsan tahay n waa cusub ayaa saaka u beriyey muslimiinta suuriya ee ahlu sunnaha u badan wax ka badan konton sano oo dhibaatooyin kala duwan ay ragaadiyeen aniga iyo maxamed sheekh ayaan waxaan isla falanqayn doonaa wararkii ugu dambeeyey ee suuriya iyadoo falaqeymaha iyo taariikhda dalkaasina xooggooda aan u dayn doono barnaamijka dhacdooyinka ee aalaaba aad dhegaysataan maalin kastana idaacadda joogta kaga baxa marka laga yimaado n maalinta n jimcaha ay soo gelayso maxamedow n barnaamijka dhacdooyinka n waxaad ku leedahay door lixaad leh oo wararka umuuraha caalamka ayaa aalaaba faaqida soo ururisaa sidee suuriya wax kaga bilowdeen aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir cali sow dabayaaqadii bishii ayna dhaaftay ee novembar ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka waxaa mar qura dalka suuriya ka bilowday howlgal loogu magacdaray radul cudwaan yacni sidaan ognahay dalka suuriya muddooyinkii lasoo dhaafay ama sanadihii aynu soo dhaafnay waxaa maamulka mujrimka ah ee bashaar al asad geysanayay gobodfallo ka baxsan bani-aadanimada hadda waxaa toddobaadyada aynu soo dhaafnay aada u faafinaynay khasaaraha adag ee la gaarsiiyey maamulka bashaar al asad markii howlgalkan soo shaacbaxay muslimiinta caalamka ayaa si weyn u bogaadiyey oo usoo dhaweeyey howlgalkan markuu soo bilowday bashaar al asad wuxuu sheegay inuu ka adkaanayo waxa ugu yar argixisada taasoo hadda ugu dambeyntii muuqato in laga adkaaday oo gebi ahaanba maamulkiisa goobta uu ka baxay maxamedow xitaa xusuustaa in maamulka bashaar al asad muddooyinkii lasoo dhaafay uu ciidamo aad u fara badan ka keenay dhankan iyo ciraaq sidoo kale maamulka bashaar al asad wuxuu sameynayay dhoolatusyo militari oo uu ku sheegaya inuu kaga hortagaya howlgallada ka socda dalka suuriya dowladaha uu ka danaynaya in taageero uu ka helo iyaga ayaaba culays haystay waan ognahay in ciraaq in awood badan ma lahan maraykanka iyo xulafadiisa ku tiirsan tahay iiraan xataa culays baa haystay oo gobolka in maleeshiyaadkii ay ku lahayd waxaan ognahay in ururkan xisbulaata dad badan in laga dilay oo hogaankoodii sare iyo kuwii dhexe iyo kuwii safka dambeba inta badan ay la-deen taageero wuu soo waayay bashaar al asad soo lama ohan karo hawa oo runta maxamed daahir dhankaas markaan ka fiirino bashaar al asad horta waxa uu aada ugu tiirsanaa ruushka iyo iiraan haddii yacni dowladihii uu taageerayay dhinac welba dagaal kaga furmay hadda shalay ugu dambeysay dowladda ukrein wasiirkeeda arrimaha dibadda isagoo yacni u muuqda inuu ku karar qaatay ama yacni dhiirnaan dheeraada uu ka qaatay dagaalka ka socda suuriya wuxuu yidhi in dowladda ruushka aysan laba jabhadood geli karin taasna waxaa ku tusaysa in dowladda ruushka naftirkeedameesha soo geysa xitaa ilaahay waxaad ciidamadii joogay ama saraakiishii ka howlgalayay dalka suuriya dhammaantooda waa laga saaray dalka suuriya waxaana loo daabulay furimaha hore ee dagaalka dalka ukrein halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamada ruushka iyo kuwa ukrein sawiro aan ka dhexgalay maxmed sawiro laga soo qaaday xirooyin militari oo ay leeyihiin ciidamada ruushka oo gudaha suuriya oo loo adeegsay satellite waxaa lagu arkayay xirooyin fara badan oo haawanaya oo ay leeyihiin ciidamada ruushka oo ciidamadii yani aad loogu tiirsanaa oo dalka suuriya difaaci doonaan sida magaalooyinka ximis iyo xamaah difaaci doonaan lahaa waa xirooyinkii oo haawanaya oo faaruqa gaadiidkii iyo taangiyadiina dhankaas iyo ukrain loo raray waya waa runtaa in saa sheegaysid waaye weligiis isaga wuxuu ku tiirsanaa waayihii ugu dambeeyey toban sano ka hor markuu kacdoonka bilaabanayay in ruushka ruushka awood siinayay baraamiilada in wax bambagareeya isaga ayaa bixinayay maleeshiyaad badan ayaa jiray oo uu tababarayay waa la oran karaa marka qayb ka mid ah kaalin dhexaadle ay ku lahayd in bashaar al asad uu halkaa niyad jab uu kala kulmo maxamed markaad fiirisid n siday wax u socdaan bashaar al asad ka waran halkey qobta baa la leeyahay halkey buu ku dambeey mar kale aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir cali sow warbaahinta in badan waxay hadal hayaan halka uu jaaniyo cirib dhigay bashaar al asad oo ah nin aad ugu canbaxay gumaadka iyo daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka suuriya bashaar al asad xoogaha in badan ee masaadirta xoogan waxay sheegayaan inuu joogo dalka iskutaga imaaraadka carabta wuxuuna in badan dalkan martigeliyaa dadka gacan ku dhiigliyaasha ah ee dadka muslimiinta ku xasuuqay caalamka islaamka kolkay ahaataba insha allahu tacaala way issoo tari doonaan okalaha wararka iyo telefishinada qaarna waxay soo tabinayaan wadanka ruushka uu joogo ayaan hore waad ogtahay mosco ayuu aaday bashaar al asad qoyskiisa ayuu halkaa geeyey warar kale baa jira in maxamedow sheegaya in saldhigyada ruushka uu ku leeyahay suuriya in halkaa lagu hayo oo saacadaha so-aadan halkaa laga dhoofi doono wararka qaarna way sheegayaan imaaraadku waxa ay doonayeen in bashaar ay ka dhaadhiciyaan in yahuudda uu cilaaqaad la samaysto sidaasna maamulkiisa lagu badbaadiyo oo uu ruushka uu ka soo go-o warar saasna waa ay jireen ilaayo haatan maxamed wax war ah lagama hayo bashaar al asad warbaahintana in badan waxay u tiirinayaan inuu joogo dalka imaaraadka carabta maxamed haddaan su-aal ku weydiyo maxaa war ah laga hayaa magaalada caasimadda ah ee dimashik maxaa sababay maamul lasoo dhisayay in ka badan konton iyo saddex sano in maalmo gudahood lagu burburiyo maxaa sababa is leedahay taagdarada intaas leeg xaggee ka timaada waaya waad mahadsan tahay n maxamed sheekh n haddaan eegno dimashik waa cusub ayaa u bariyey masaajida takbiir ayaa ka socota masaajid badan oo xirnaa waa la furay maanta waa ay camirnaayeen iyo maalmihii lasoo dhaafayba sida lagu arkay muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ka muslimiinta ah si weyn u takbiirsanayeen takbiirta meelo fara badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee suuriya ayaa aada looga daaray Ha, waa kaa waa runtaa maxamed oo marka in takbiirta masaajiddu runtii aad bay u haraysay dadka muslimiinta ahlu sunnaha ee xoogga dalkaasi u badan in ka badan konton sano ayay dhibaatooyin kala duwan haysteen masaajidda laguma duka jirin maanta xu- dadku xorriyad bay heleen In waxaa xusid mudan marka in uh, maxaan sheekh in dabaaldegyo iyo farxad ay haraysay dimashaq dadkuna ay aad isugu soo baxeen iyagoo runtii nasriga allah subxaana watacaala uu siiyey ku faraxsan in maamulkii dulmiga iyo cadaalad darada ku dhisnaa in meesha uu ka baxay waxaa la arkaya haddaan kaa dhex galo een, magaalooyinka waaweyn ee dalka suuriya sida dimashik dadka waxay aada u burburinayeen een, ama kacdoon wadayaasha ciidamadoodaba een, sawirka xaafid al asad oo ah nin ka dhalay een, bashar al asad een, markaad fiiriso dadka kuma dhiiran jirin maxaa is leedahay dhiirinaashadaas dhiiranaanshada waxaa la oran karaa isbedel baa yimid in maxamedow maamulkii in bashaar al asad ee dhibaatada ku hayay ayaa meesha ka baxay Saw- sidaa sheegaysa in sawirada dhulka ayaa lasoo dhigay isaga iyo aabihiiba in uh, dadku waa ay burburiyeen telefishinadii afka maamulka ku hadlayay ayaa isbedelay oo waxaa la- ka baxaya warar dhiirigelin ah dadka ayaa codkooda dhiibanaya iyagoo ku faaraxsan maamulkii meesha ka baxay marka marka haddaan kaa dhex galo waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah telefishinka ama raadiyaha dowladda markii la qabtay oo gacanta lagu dhigay kacdoon kacdoon wadayaasha ay gacanta ku dhigeen waxaa la filayay rag tuutaysan inay soo hor istaagi doonaan marka jawiga damashaqa in haddaan ku laabto in shalay sida ahayd ayay tahay wax isbedelay ma lahan markaad fiirsid maamulkii dowladaha hoose way shaqaynayaan in adeegyadii bulshada si caadi ah bay u shaqaynayaan waxaad oran kartaa runtii isbedel unbaa dhacay laakiin sida la saadaalinaya wax uma dhicin oo jawigu waxaa dareemaysa inuu degan yahay in ra-iisul wasaarihii bashaar al asad ayaa kooxaha kacdoon wadayaasha waxa ay yidhaahdeen sii wad shaqada waa nin ahlu sunnaha kasoo jeeda waxa uu sheegay inuusan ka baxaynin dalka waa uu joogaa marka isaga xitaa iyaga waxay sheegeen ilaa ay ninkaas ka imaanaya inaan la geli doonin madaxtooyada siday war ku dhigeen ha marka waxay yidhaahdeen howsha sii wad isagaa marka howsha faraha kula jira oo waxaad dareemaysaa in magaaladu runtii aysan wax isbedel ah ka dhicin Mm, marka loo fiiriyo dalalka liibiya iyo yemen wixii ka dhacay isbedelada markay dhacayeen iyo soomaaliya xitaa marka maxamedow jawigu sidaa weeye haddaan usoo laabto su-aashaadii in maxaa sabab u ah in bashaar al asad maalmo kooban uu ku baxo horta in waxaan u tiiri karnaa allah subxaana watacaala wax uu wato guusha in dadka muslimiinta isaga ayaa siiyey maamulkan konton sano ayuu dhisnaa awood badan buu ku lahaa dadka uu kasoo jeeda shiicada nusayryada marka laga yimaado in uh, waxaa u dagaalamayay ciidamo kala duwan oo uu ka keenay ciraaq iiraan in lebnaan maamul xoog leh ayuu ahaa wax ka yar laba toddobaad ayaa lagu dumiyey dadku marka falanqayaashu waxay leeyihiin dhowr sabab sidaan ognahay maxamed haddaan kaa dhex galo hub iyo agab aada u fara badan way Ha, way haysteen haysteen.
sida buushka ay- ay siiyeen taageero fiican buu helaya marka maxamed marka dadka marka waxay leeyihiin dhowr sabab ayaa u sabab ah inuu sidan ku burburo tan kuwaad waxaa laleeyahay in sanadihii ugu dambeeyey dhaqaale xumo ayaa haraysay bashaar al asad ruushka oo taageero iyo dhaqaale uu ka heli jiray isaga culeys saaran oad ogtaa waad dareemi kartaa ciraaq iyo iiraan sidoo kale dhibaatooyin kala duwan baa ka taagan waxaa loo aanaynayaa marka dhaqaale xumo haraysay dowladdiisa ciidamada waxaa laleeyahay wax mushaar ah ma aysan qaadan jirin waayihii ugu dambeeyey way kala tegayeen ciidanka waxaa loo aan ciidamada si raxaraxana waxay iskugu soo dhiibeen kooxaha kacdoon wadayaasha kacdoonayaasha isu soo dhiibayeen marka qayb ka mid a marka waxaa la oran karaa dhaqaalaha oo aad u xumaaday ayaa sabab u ahaa hadda markuu aadayay bashaar al asad moscow ee raashka ah waxyaabaha ugu weyn uu ka- uu ka dalbaday in madaxweynaha ruushka vladimir putin waxaa ka mid ahaa in dhaqaale uu siiyo wax kale wuxuu yidhi kaama raba ee dhaqaale un igu tageen waa loo soo deeriyey oo waxaa la yidhi dhaqaale gacanta kuma hayno waxaa la oran karaa in waxaa kaloo sabab u ahaa in burburka degdega ah ee dowladdii bashaar al asad ku yimid maleeshiyaadkii in shiicada ka imaanayay in badan way la'deen weliba kuwii in hogaanka u hayay dhowrkii todobanka sana lasoo dhaafay muslimiinta ahlu sunnaha suuriya dhibaatada kala duwan lagu geysanayay in badan lubnaan bay ku la'deen hogaamiyaashoodii waxaa baabi'iyey yuhuudda marka qayb ka mid ah taageeradii uu ku tiirsanaa meesha ayay ka baxday ayaa la oran karaa sidoo kale waxaa xusid mudan in uh, bashaar al asad in wuxuu taageero xoog leh ka heli jiray in uh, afghanistan xaqiiqatan marka si loo fiiriyo waxaa halkaa ka imaan jiray had dowladda burburtay afghanistan taageero lixaad la ayuu ka heli jiray bilafdi marka la yidhaha dowladda ma ahayn laakiin shiicada afghanistan joogto maleeshiyaad badan bay usoo diri jireen oo weli maraykanka uu soo dacmin jiray wadihii halkaa ka jiray oo sidaa kusoo taageeraha taageero xoog la beysteen oo sidaa suuriya kusoo gaari jiray kuwii meesha bay ka baxeen oo afghanistan markii taalibaan ay la wareegtay wax soo bixi kara malahan moogta way ku adkaatay waxyaabahaasoo idil iyo dulmiga jiray oo isbiirsaday ayaa waxaa marka la oran karaa waxay sabab u ahaayeen bashaar al asad in meesha uu ka baxo oo deg deg maamulkiisa uu ku dhaco wuxuu isku tirinayay saacadihii lasoo dhaafay inuu isdifaaci doono waxa uu wax kasto ciidan hayay uu isugu keenay dimashq oo xataa saraakiisha qaar waxay soo jeediyeen in derbi lagu hareereeyo dimashq oo la difaaco oo lagu dagaalamo laakiin meesha taa way ka baxday waxaa kaloo maxamedow aan kugu daran karaa in waxaa sabab u ah in bashaar al asad meesha uu ka baxo kooxaha kacdoon waydayaasha markii ugu horreysay waxaa u suurta gashay inay dhex galaan sirdoonka bashaar al asad iyo militariga aan ku dhameeyo way kala furfurayeen hadda dimashq daal laguma qaban sidaad og tahay waxaa la leeyahay waxaa wadahadal uu dhex maray kooxaha kacdoon wadayaasha iyo saraakiishii militariga iyo sirdoonka oo waxaa lagu heshiiyey in magaalada aan wax dagaal lagu dhicin qaab afgembi oo kale bashaar al asad meesha looga saaro marka taageero lixaad leh ayay halkaa ka heleenoo in badan oo ka mid a dadkii bashaar al asad aad ugu ag dhowaa waxay la shaqaynayeen si hoose ah in kooxaha kacdoon wadayaasha oo hadda waxaa laga dhadhasan karaa qaabka dimashq ay u galeen bashaar marka wuxuu ka warhelay isagoo inuu dagaalamo rabo in wasaaraddii gaashaandhigga saraakiishii joogayba ay garabkiisa ka baxayaan oo qaarkood taleefanada ay ka dansadeen waxa uu ku sigtay baaba la leeyahay in la qabto markaasuu deg deg u go-aansaday inuu meesha uu ka baxo oo uu ka dhuufo marka maxamed in xabsiyada sidoo kale damaashaad baa ka jira leeyahay farxad dad badan oo kumanaan ah ayaa la deeyey maxaa nooga sheegi kartaa in umara waad mahadsan tahay maxamed daahir magaalooyinka waaweyn ee dalka suuriya sida xamaah dimishaq magaalooyin aada u fara badan intii ay gacanta ku dhigayeen waxaa mid waliba laga sii daayay maxaabiis aada u fara badan kuwaasoo tobannaan sano ay gacanta ugu jireen maamulka nuseyryada bashaar al asad hadda hadalhaynta ugu badan ee ka taagan dalka suuriya ayaa ah xabsi weyn oo ku yaala magaalada dimishqa caasimadda dalka suuriya oo laga sii daayay boqolaal dad muslimiin ah xitaa boqolaal inay ka badanyihin la sheegaya kumanaan ay gaarayaan oo ay ku jiraan dadda ah dumar muslimaad ah caruur yaryar xabsigaas ayaa lagu magacaaba maxamed sayid niya kaas oo ah xabsiyada ugu waaweyn ee ku yaala guud ahaan dalka suuriya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee dimashaq xabsigan ammaankiisa waxaa si weyn u adkeynayay ciidamada ruushka iyo kuwa bashaar al asad oo waxaa ku yaala gadaaro waaweyn oo xitaa dadka maxaabiista aysan kasoo baxsan karin dadka qaar oo kasoo baxsaday oo la hadlay warbaahinta sida gaar shabakada wararka aljaziira doodneed waxay sheegeen in dhibaatooyin fara badan kala kulmayeen maamulka bashaar al asad ee gigyacabka ah ee haatan burburay waxay sheegeen dadka iyagoo hadaladooda sii wata in xabsiyada xitaa wax cuntooyin ah aan la sii jirin oo gaajo ay dad badan oo ka mid a iyo tacdiibka aada u darnaa aad baad mahadsan tahay in falqaynta nugu dheeraanaysa maxmedow waan soo koobaynaa jazaak allahu khayr waad mahadsan tahay in xabsigaasi aad sheegtay runtii tacadiye aad u fara badan ayaa ka jiray waxaa sid mudan in maalin kasta dad ka badan konton ruux ayaa lagu daldali jiray oo dadka muslimiinta ahlu sunnaha ka mid ah maanta ayaa ugu dambeysay waxaa la leeyahay in bashaar al asad intuusan dalka ka bixin konton ruux dad ka badan ayaa ku qornaa tiirka toogashada oo in la dila ay ahayd waxaa ka mid ah ninkan sheegaya in ilaahay fadligiisa afartii shan daqiiqa kadib intuusan ka bixin bashaar al asad qorshaha uu ahaa isaga iyo isaga iyo rag kale in tiirka la geeyo oo la toogto الآن نحن في وسط دمشق أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم لا إله إلا الله بعد نص ساعة كلها بنروح مثل الخنازير لبرا مثل الخنازير marka wixii soo kordha maxamed isha ayaan ku wadahaynaa insha allah aadaad umahadsan tahay maxamed sheekh ayuu kaasi ahaa oo ila falanqaynaya xaaladda dalka suuriya oo waa cusub maanta u bariyey farxad iyo damaashaadna ay hareereeyeen dadka muslimiinta ah ee ahlu sunnaha ee in ka badan konton sano madaxa looga taagnaa falanqayn intaa ka badan iyo wararkii ugu dambeeyey dalkaasiba barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan u sii dayn doonaa insha allah